degmada dangaroyo ayaa waxaa lagu qabtay madasha u qariimidda adeeg bixinta baahsan waxaana kulanka ka soo qaybgelay madaxweyne ku-xigeenka ee dowlad goboleedka puntland wasiiro ka tirsan puntland iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka puntland kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sidii loo sii baahsiin lahaa adeegyada dowladda ay bixiso iyo barnaamijka lagu horumarinayo degmooyinka ay ka tirsan tahay puntland madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland axmed cilmi cismaan ee karaash oo madasha soo xiray ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu barnaamijkan u qariimada adeeg bixinta baahsan ay u leedahay bulshada ku nool puntland runtii shirka kan waa shir muhiima waxaa inoo sharaxay mas-uuliyiinta iga horreysay oo wasiirku ugu horeeyo discussionkiisana waynu samayn doonaa shirka waxaynu maanta sugnay inaynu ka diskas garayno muhiimadda uu leeyahay waa shir sannadeedkii aynu sanadkiiba mar qaban jiray oo degmooyinka aynuu qaybin jiray maanta dangor ayaa nasiib u heshay oo aanu u dooray baryahan magaalooyinka waaweyn waa iyagu waa qalin jabiyeen waxaanu soo koraynaynaa degmooyinka yaryar koorayaasha sanadkii hore burtinle ayay ahayd sanadkanna waa dangorayo sanadka dambe haddii ilaahayna gaadhsiiyo koonayaasha kale ayaynu tegi doonaa wayse soo gaadhsiinaynaa waxaa marka uu shirkan yahay sanadkii tegey iyo ka soo socda inaynu ka dhiskas garayno wixii qabsoomay wixii kan soo socda inoo qabsoomi doona wixii horumarintii aynu degmooyinka horumarintoodii wixii inaga dhinmay wixii la wareejiyey oo runtii sidaa la sheegay waxaynu maamul daadijintii waxaynu daadijinnay dhowr degmo oo runtii hadda ka shaqaynaya oo iyagu ismaamulaya waxaa sidaa wasiirku uu sheegay anigoo wasiirka u mahad celinaya iyo tiimkiisa gaadicaanale oo hadda gabagaba joogo oo runtii si fiican loo abaabulay sida uu wasiirku sheegay marka degmooyinka la dhiso iyagaa maxay tahay isku filaan doono iyagaa ismaamuli doono midna wau sheegay dadku wuxuu ka shakeeyaa gaadi caanlagan xagguu ku istaagi doonaa ama muraado kale uu leeyahay waxaan idiin sheegayaa gaadi caanle wuxuu ku egyahay oo hadda wakhtigan hadda xaadirkaa dowladaha hoose dowladaha hoose in lagu dhiso oo laysku doorto baarlamaanka iyo dowladaha kale iyo way inoo dambayn doonaan ma filayo in laga gaadhsiin doono waxaba inoo hadhay ya wakti yar ayaa inoo hadhay waktigaana lagama gaadhsiin marka ciddii ka shaki qabtay oo weliba maxaa tahay madaxda sare maxaa u qarsoon waxaan sheegaya waxba nooma qarsoona mana dhici kartaba